duubabka gobolka baraandir iyo oday dhaqameedka iyo hogaamiyaha hogaamiyaasha dhaqanko dhan waxay barotayste ka yihiin oy ka cabanayaan xuquuq la'aanta siyaasadeed oo la abaabulayo gobolka baraandir saddexda milyan oo ku nool la rabo inaan aanay waddanka ku lahaan xuquuq siyaasadeed taasaan waxaan ka nahay cabasho waxaan u sheegaynaa marka hore dadka soomaaliyeed oo ku talinaya inaan gobolka baraandir dadka joogaahay ama caasimadda dadka jooga aanay xuquuq siyaasad inaysan yeelan dadka gobolka baraandir joogaahay waa diiday arrintaas inaan diidnay sowbacda waa diidnay ma aqbalayno xuquuqda dalka soomaaliyeed dadka ku noole ay leeyihiin ayay leeyihiin midda gobolka baraandir dadka ku noole waa inay xuquuq siyaasadeed yeeshaan waa inay talada dadka wax ku yeeshaan waa in loola mucaamilo sida dadka soomaaliyeed dadka gobolka baraandir jooga xuquuq siyaasadeed inaysan yeelan waa diideen waa ka mudaahiraadayaan waa ka qaylinayaan waa diidnay waana diidi doonnaa haddii alla idmo waxaan u sheegaynaa beesha caalamka iyo united nationka iyo dowladaha soomaaliya arrimaheeda daneeya iyo dadka soomaaliyeed oo soomaali soomaali xumada ah oo ku taamaya inaan gobolka baraandir dadka ku nool ee saddexda milyan aan la siin xuquuq siyaasadeed arrintaas waa ka soo horjeednaa waana diidnay mana socon doonto mana soconayso biidnillaahi kariim saaad og tihiin saddex sano ka hor ayaan dhisa karnay haddaanna gobolka baraandir dowlad goboleed waxaan intaas u turaynay walaalaheenna soomaaliyeed in halkan lagu soo dhoweeyo soomaali in gobollada kale ay nala soo sinmaan taasaan ku maqnayn hadday maanta joogto inaan dadka soomaaliyeed ee faraha badan ee saddexda milyan gaaraya ee ku nool gobolka baraandir xuquuq siyaasada male hadday soo gaartay arrintaas waa diidnay xuquuq siyaasadeedaan leennahay waxaan leennahay midda soomaaliya ay leedahay mid lamida waxaan leennahay midda gobollada soomaaliyeed ay leeyihin mid lamida arrintaas waa ka soo horjeednaa waana diidnay mana soconayso waxaan u sheegaynaa dowladda soomaaliyeed oon farriin uga dhigaynaa annaga haddii xuquuqda aan leennahay aan ku weynayno caasimadda waa la qaadaa meel alaal meesha la raba ha la geeyo ma aqbalayno xuquuqdeenna ma ma la duudsiin karo laguma duudsiin karo halkan waa caasimad dadkay u dhexaysaa nin walbaa tala ku leh waa la caqabadaynaa taas waa la diida ma la aqbalayo waxaan u fadhinnaa xuquuq siyaasadeed oo lamida midda dalka dadka ku noole ay leeyihiin waxaan u fadhinnaa inaan wax ka helno wax walba oo dadku ay leeyihiin dekedaan leennahay ayraboor caalamiyahaan leennahay waxaan leennahay khayraad ka badan midka soomaalidu ay leedahay waxaan aaminsannahay dowladda soomaalida halkaas fadhidaahe inay idimaheedu yihiin gobolka baraandir iyo dadka ku nool waxtarkeedu halkaasu ka yimaada gobollada kale wax ay ku hesha wax ay ka heshaahay ma jiraan waxaan leennahay ha guurto dawladdu meeshay rabta ha tagto meel aan soomaali lahayn oon dad lahayn hadday hele ha tagto samada ha tagto ma la ogolaanayo xuquuq siyaasadeed inaan weyno ma la ogolaanayo mana aqbali doonno haddii alla idmo waxaan u sheegaynaa dadka soomaaliyeed arrintaas ku taamaya inay ka tanaasulaan beesha caalamkaan u sheegaynaa united nationkaan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa dadka gaarka dowladaha gaarka ah oo soomaaliya arrinteeda daneeya ma la aqbali doono ma la aqbalaayo waxaana arrintaan uga jawaabaynaa si si si hufan oo lala yaabaan uga jawaabi doonnaa mudaaharaadaan aan samayn doonnaa haddii allinu maalmaha soo socda waxaan arrintaas farriin uga diraynaa beesha caalamka meelay joogtaba iyo meelaha soomaaliya laga daneeya arrimaheedoo dhan cabashaanna ma aqbali doono mana aqbalayno waana la iiga dambayn doona warka haddii allen waa mahadsantihiin